gudoomiyaha gobolka banaadir ee naduqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo xarika ku jari kabaan cusub oo casri kaasoo lanka talgali inuu ka shaqeeyeen iskaashada malaayga soomaaliyeed munaasabada xarig jarka iyo weliba goobro ku haya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka banaadir gudoomiyaha degmada cabdilcasiis guddiga iskaashtada malaayga iyo bulshada qeybasho shalgidisana guddiga iskaashatada kalluumaysatada gobolka banaadir yaa kumahnagan kabaankan cusub ee landhisi waxaan u mahad celinaynaa nambar kow dowladda soomaaliya ou xasan sheekh maxamuud madaxweyne u yahay ra'iisul wasaare xamse ou u yahay ra'iisul wasaare gudoomiye madaale gobernatooraha gobolka oo ah madaxweynaha gobolka banaadir ou u yahay ayaan u mahad celaynaa ilaahay weynka sokow ilaahayaa mahaddaas iskale laakiin maamulkaas ilaa heer madaxweynahaan u mahad celaynaa mahad celin kadib waxaad soo guda gasheen dhammaantiin ood soo aragteen kawaan standard caalamiya eh dhulka waa laloon geday lacag waxaa laloon kaga baxshay hal milyan ku dhow waa laloon dhisay waxaa noo dhisay kambani dhismaha ku magac dheer oo muqdisho oo dhan aad looga yaqaan wuu ku mahadsan yahay waa standard caalamiya waxaa noo harsaneeday in aan ka mahad celinno nimcadaas allana siiyey waxaan laakiin codsaynaa oo aan dawladda ka codsaynaa oo aan si khaasa gobolka banaadir uga codsaynaa sidou noogu geday ou noogu dhisay inuu amniga iyo nadaafadda habeen iyo maalin nagu garab taagnaado waxaan aad ugu faraxsannahay maanta kawaanka cusub oo loo furay liido amba iskaashada liido dankulmis waxaan leenahay guddoomiyaha gobolka banaadir oo ka soo shaqeeyey sida dhulkaas annaga aan hore uga soo gurin iyo kan hadda aan cusub oo aan degayno sida loo dhisi lahay loona lagu gedi lahay wanaaggaas asaga ka soo shaqeeyey waxaana aan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo inta maamulka dowladda waa u mahad celinayna waxaan ugu mahad celinaynaa maadaama meeshii naloo dhisay naloo qurxiyo istaandar noolaga dhigay waxaan leenahay guddoomiyaha gobolka soo dhowow kun iyo kow jeer gudoomiyaha degmada cabdilcasiis marwo ubax iyo sheegtay inta dhismaha kabaanku uusa walbadan ku bedeli doono dhinig iyo gadowka malaayka waxaa halkan guddoomiye aadan shacabka reer cabdicasiis ay kaaga mahadnaqayaan horumarka iyo dardargelinta aad degmadan aad ka wadid iyo degmooyinka gobolka banaadirba iskaashatada kalluumaysiga ee halkan jooga guddoomiye meesha ay ku noolaayeen ama ay wax ku gadanayeen meesha bini'aadan ku noolaan karo ama bulshada caafimaadkeeda dan u ah ama horumar laga samayn karo ama indhaha caalamka iyo adduweynuhu arki karaan ma ahayn inay maanta dhul ay soo hadal qaadaanna ma ahayn sababtoo ah maanta heerka la gaarsiiyey iyo suuqa cusub oo quruxda badan oo maanta annaga xataa aan la yaabnay wakhtiga la dhisay iyo siduu u eg yahay guddoomiye mahaddaas ilaahay ka sokow adigaa iska leh ka dambayntii guddoomiyaha gobolka banaadir ee naduqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo munaasabada ku hadalaya sheegay intii kabaankan cusuba uusoo qayb ku qaadi doono dhiirigelinta iyo casriyeynta suuqa ganacsiga malaayga ee magaalada muqdisho waxaan maanta joognaa oon xarig jarnay kawaankii mallayga cabdilcasiis oo aan runtii markii la arkay meeshii hore loogu shaqaynaayey inaysan munaasab u ahayn in looga sii shaqeeyo hawshaas baaxadda leh oo bulsho fara badan ay noloshooda ku raadsadaan inaysan suuragal ahayn ayaa waxaan keennay halkaan keennay oo aan soo rarnay oo aan dejinnay dhulkaanaan u iibinnay deedna waa u dhisnay lacag ilaa hal milyan ku dhow ayaa ku baxday runtii annagoo rabno inaan walaalahayna mallayga ka ganacsado qulubtooda aan ilaalinno dadka mas-uul ayaan ka nahay mas-uuliyadduna waxayna faraysay meeshay ku shaqaysanaayeen haddaysan munaasab ahayn in lagu sii shaqeeyo inaan geyno meel lagu shaqay karo oo nadaafad ah oo casri ah oo soo jiidanaysa indhaha dadka